xanuunka kansarka waa mid ka mid ah xanuunada dilaaga ah ee ay la noolyihiin bulshooyinka caalamka qaar ka mid ah kaasoo si weyn u saameeya qofka uu ku dhaco xanuunkan halista ah ayaa meelo kala duwan ka weerara ama kaga dhaca bini'aadamka oo ay ka mid yihiin caloosha dhuunta maskaxda dhiigga iyo maqaarka iyo weliba meelo kale xanuunkan ayaa laga qaadaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay cuntada balwadda iyo kuwo kale haddaba doctor haashin abuubakar xasan oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaan ka wareysanay waxyaabaha keena xanuunka kansarka iyo meelaha uu kaga dhaco jidhka horta waxyaabaha ammaanka dooriya aaday u badan tahay markaan dhehaynay risk factoriska waxaan ku darnay ii sheegay smokingka alcoholka aan ku darnay waxyaabaha keeno ay kamid tahay oo risk factor u ah kansarka marka waxaa waaye qeybay ka yihiin ayaga inay keenaan qeyb weynay ka yihiin caadiyan horta waxyaaba fara badanaa sababaan kansarka oo cunaha ku dhaco sida smokingka oo kale qeyb weyn uu ka yahay waxaa kale oo kamid a dadka alcoholka cabaan oo kale qeyb kale ka tahay waxaa kamid a anaga waxaan ugu badan hadda soomaalideena waxaa la dhaha oo harti baan la dhahayo ama laabjaax aad ugu badan laabjaaxaas waxaa waaye markuu cabaar joogo wuxuu isku bedelaa hal lahaa esophageal cancer uu isku bedelaa hal lahaa waxaa kaloo kamid a waxa la lahayo ged gastro esophageal reflux disease a lahaa waxaa dabcaayo meesha caloosha iyo hunguriga ay iska galaan meesha sphincterka aa dabcaayo marka cunadii iyo acidka iyo aa kusoo laabayo ilan acid refluxkaas fara badan oo waxaa waaye mugta acidka waxaa la lahaa aashitada caloosha aa hunguriga kusoo laabayso hunguriga markay kusoo laabato waxaa isbedeleyso salki ama unugii oo qaabka u ahaa unug walba qaaba uu samaysan yahay qaabka uu ahaayaa isbedelaya marka markay isbedesho waxaa waa qofka sabtigaale inuu ku dhaco esophageal cancer ya cuntada kulul waxaa waaye de sigaarka waayo uu sababaya sigaarka waxaa waa moogtahay qac kululaa laqday seeriyadii duftii oo hunguriga oo naga saameeyhooya cunada kulul ayadana qeybay ka tahay qaybay ka tahay kimicaliska hadda waxaa lagu daraa maogtahay respectoriska markaa ka digi doonaa aan ku dari doonaa waxaa waaye cunada hadda diyaarsana annaga nagu badan soomaan oo kimicaliska ila waxaa ku jira waxyaaba preservative ah ku jira oo kimicaliska soomaalidan marka hadda naturalka intay ka tageen waxay u guureen inay aadaan waxyaabaha gasacyada lagu keeno koombooyinka lagu keeno chemicalis oo preservative ah ku jiro chemicalskaas preservativeka waxaa laga yaabaa maybe inay carcinogenic ay yihiin yah waxyaabaha kansarka sababa ay yihiin caadiyan markaan aan ka hadlaynay jirka oo dhan marka la dhahayo waa markuu faafo jirka dhan uu saameeyey laakiin xanuunkan waxaa la dhahaa wuxuu ku dhici karaa hunguriga ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa maqaarka ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa dheefshiidka ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa maskaxda ku dhici karaa baarkii ku dhici karaa dhib baarka dheefshiidku ka mid yahay wuxuu ku dhici karaa naasaha hablaha ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa makaanka ku dhici karaa oo dumarka utaraska ragga borostate-ka uga dhici karaa waxaa waaye lafihii ku dhici karaa dhiiguu ku dhici karaa waxaa waaye wuu kala duwan yahay